Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Abaalmarinta haweenka caalamiga ah ee geesinimada sanadkan waxaa la guddoonsiiyey koob iyo labaatan dumar ah oo toddoba ka mid ahi lagu dilay dalka Afghanistan. Isaga oo ka hadlaya xarunta waaxda arrimaha dibadda Maraykanka oo abaalmarinta lagu bixiyey ayuu xokayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo munaasabadda ay kala qayb gashay marwada koowaad ee Maraykanka Jill Biden ka sheegay in shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka siisay abaalmarinta geesinimada ee caalamiga ah dumar ku kala nool daafaha adduunyada kuwaas buu yidhi oo muujiyey awoodo aan caadi ahayn iyo hoggaan taas oo ay ugu ololeeyeen nabadda cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha dadka lagu sharfay abaalmarinta waxaa ka mid ahayd maria kalesnikava oo ah haweeney u dhalatay dalka belarus iyada iyo asxaabteeda ayaa halgan taariikhi ah kula calaaqtamay hogaamiyaha macangaga ah ee belarus alexander lukashenko oo dalkaasi xukumaya muddo lix iyo labaatan sano ah maria ayaa dhiiranaanteeda darteed u wajahaysa xabsi hadda kadib doorashadii lagu murmay ee sanadkii hore belarus ka dhacday voyi voyi ong waa hogaamiye soo kacaya oo kasoo jeeda dalka barma hay-addeeda oo lagu magacaabo garbaha ayaa samaysa barnaamijyo ay dhallinyarada isku dhaafsadaan fikradahooda iyo isdhexgalka dhallinyaradana ayaa ah kuwo ku kala duwan dhanka diinta dhaqanka iyo qowmiyadahaba waxaana machadkeedu uu u dhaqdhaqaaqaa nabadda iyo dib u heshiisiinta dumarka kale ee abaalmarinta ku guuleystay waxaa ka mid ahayd maximilan ingoyo mebe oo ah gabar u dhalatay dalka cameroon waxay u dagaalantaa xuquuqda aadanaha waana qof aanan la gaban hadalladeeda marka ay timaado u dhaqdhaqaaqista bulshada rayidka ah mararka qaar nafteeda ayay khatar u gelisaa si ay u riixdo dadaalada dhinaca nabadda loogu raadinayo dagaalka sukeeya ee cameroon wang yu oo u dhalatay shiinaha waxay ka mid tahay qareenada ugu magaca weyn ee u ololeeya xuquuqda aadanaha ee dalkaasi xarig iyo xabsi ayay ku mudatay difaacista arrimaha xuquuqda aadanaha julian losange oo kasoo jeeda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxay ku jirtaa dumarka safka hore uga jira dagaalka ka dhanka ah tacadiga loo geysto haweenka dumarka kale ee abaalmarintan caalamiga ah ee geesinimada helay waxaa ka mid ah myrlis angarita oo kasoo jeeda colombia juuj arika ifan oo u dhalatay guatemala shohreh bayat oo iiraani ah muskaan khatuun oo kasoo jeeda nepal zahra maxamed axmed oo ah gabar u dhalatay soomaaliya sister alicia vecas moro oo kasoo jeeda spain ranitha garanaja oo u dhalatay sri lanka kenan julu oo kasoo jeeda turkiga iyo ana roserio contares oo u dhalatay venezuela xogayaha arrimaha dibadda maraykanka blinken ayaa sheegay in gabdhaha iyo guud ahaan dumarku ay yihiin kuwa ugu badan ee la kulma tacadiyada dhinaca xuquuqda aadanaha taasi waa sababta ay sinaanta xuquuqda iyo sharafta haweenka iyo gabdhuhu ay u tahay mudnaanta siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka marka aan u naqshadayno siyaasadeenna dibadda dhowrista xuquuqda iyo baahida dumarka iyo gabdhaha siyaasadeennu waa mid si aad ah waxtar u leh islamarkaana aad ay ugu badan tahay inay nolosha dadka ku yeelato saameyn waarta xoghaye blinken oo munaasabadda ka hadlayay islamarkaana ammaanayay dumarka abaalmarinta helay ayaa sheegay in haweenkani ay adduunka ka dhigayaan mid nabad ah xasiloon islamarkaana xor ah wuxuu intaasi raaciyey in maraykanka uu ku faraxsan yahay in uu garab taagan yahay dumarka abaalmarinta la guddoonsiiyey taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda maraykanka